markii inkuhoreydii toddobaadka qaran ee horumarinta kalluumeysiga soomaaliya ku furma magaalada muqdisho iyo weliba lanku hadal ay awoosiyowka kalluumaysatada maxaliga e hirgelinta fursadaha walka oolka eh ee ku qeyb qaado korana koritaanka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka si lambileeriye fursadaha kajaran kalluumeysiga wasaaraddii weliba ay hirgeliday shuruuc caalami ah welina iyo diyaaraday qorshe qaran ee tobanka sanaha dareerta eh kaasi oo ku qeyb qaado doona yareeyowka shaqoyaraanta dalka ku jarta iyo horumarinta kalluumeysatada dalka wasiirka kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan oo madalla hadal ku jiidiyay sheeginti dowladda soomaaliya ku guuleystay inay meelo ku saarta kalluumeysigii sharci darada hayso oona ballan qaaday inkan wasaarad-aan iyo xooga saara doonaan horumarinta kalluumeysiga dalka
mar haddii ay xukuumad dowlad joogto inteeda badan brimisriga uu joogo wasaaradda kalluumeysigan ay joogto waxaa jooga ganacsata ku nool kalluunka inay ka shaqaystaan kalluunka ra-iisul wasaare waagi hore waxa uu ahaan jiray wax dadka soomaaliyeed isticmaalkiisu aada aysan u aqoonin laakiin hadda laba arrimood baa dhacday dadka dabaqada sare ee ama dhaqaalaha haysta ama da-da gaaray sidoo kaleeto caafimaad ahaan bay ugu qasmaada inay kalluunka cunaan waxaa dhaqaatid ku yidhahdeen hilibka cagska daayi qolada hoose dadka tabarta yarna waxaa u geysay kalluunka hilibka kale cas uu ka rakiisaya marka waxa weye meesha horta waa la isugu tegay labadii dhinac waa la isugu tegay taas oo mustaqbal fiican runtii muujinaysa in dadka soomaaliyeed runtii ay ay usoo jeesteen markaa nin ka faa-iisan badan qodobka kale wuxuu ahaa waxaanu maqalnaa inaanu kheyraad badan leenahay kalluunkana soomaaliya laga boobo waxaan rabnaa inaan kuheshan garayno dadka soomaaliyeed yaa yaa raba inaan la boobin kalluunka haddaad rabto inaan la boobin kalluunka adigu macno kuu samaynayaa ma maal gashatay ma ka shaqaysanaysaa ma maxay ahayto ma ma rabta inaad xirfadaa barato waa soo jeedinaya dadku inay ay ogaadaan kalluunka inuu yahay dhaqaalo ama lacag iska taalo halkaa oo si fudud inta loo soo qabsado si fudud looga faa-iidi karo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo si rasmi indaha furi toddobaadka qaran ee horumarinta kalluumeysiga soomaaliya iyo weliba usu xusay si wallan qobda kordhinta waxsoo saarka dalka ilna baahiya in walla ku qobdo xalinta caqabadaha ka geeda amanga inaga baddeenna marka culays badan baa soo maray oo ah qashin lagu tuuro kalluun sharcil daraa piracy iyo burcadbadeed ka dilaacdaa inta intaasoo dhaniba waa culaysyo waaweyn oo waddankeenna soo maray oo baddeenna soo maray laakiin qaybo badanna waxbaa laga qabtay waxaa kusii harsanna waxaan rajeynayaa insha allah in xabdaga waana la monitorgareeyaa aniga maalin walba adu waxay haystaa wasaaraddu daily report oo ay arki karaan yaa ku jira yaa laga saaraa dowlado waaweyn baan geynay maxaan ku dhahaa dacweynay oo deedna runtii ka cararay meeshii kuwo kalena waa lagu daba jiraa cid laga yeelaayo inay kalluun sharci darraa dalkan ka samaysatana ma jirto dowladda soomaaliya maxaan ku dhahaa qolaka ciidamada joogaan dabcan heshiis bay ku joogaan waanan review garaynaynaa wakti qaarkood waa ka dhammaaday review baa hadda lagu samaynayaa habkay ku joogayaan iyo hadday joogayaan iyo haddayna joogeynin waxa waaye waxay noqon doontaa wax gacanta dowladda soomaaliyeed ku jira laakiin waxay iyagu iska joogaan ma ma noqonayso heshiis ubay unbaa lagu joogi doonaa ciddii joogaysa weliba la xiriira inay dee la seefgareeyo ganacsiga soomaaliyeed iyo kaluumaysatadeenna iyo maxaan ku dhahaa ilaalinta badqabka baddeenna iyo maxaan ku dhahaa caafimaadka iyo nabadgelya intaba